بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى عشر كان وعشر كي صدحاد وسلسلة ahayd siyaamu ramadaan ama aadaabu siyaami ramadaan wa axkaamihi casharkan saddexaad waxaynu kaga hadlaynaa mas'alada ah man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim qofka sooma maalinta yowma shakiga sanadkaana waxa ay ku dhacday biri oo maalinta arbacada ah maanta waa talaada birina waa arbaca khamiisna soon waa la hubaa baa leyi maalintaasaa la yidhahdaa yowmu shaki waa maalinta ay tahay maantoo kale sagaal iyo labaatan biri soddon waa noqon kartaa kowdii bisha ramadaanna waa noqon kartaa maalinta noocaasa marka in la soomaa ma bannaana xaaraam wey ilaa in la arka bishii maaha lama soomi karo waxaad ogaataan marka ikhwaani fillaah inay horta ummadda islaamka waxaa waajib ku ah sida haddaba ay dowladuhu ugu dadaalaan sida sacuudiga iyo dowladaha la mid ah bisha shacbaan oo ka horreysa ramadaan in maalintay dhalato ilaa maalinta ay dhammaato in lala socdo oo la koobo bal sacuudigu bil walbaba waa diyaariyaan oo taariikhdoodaaba ku socota marka sidaa daraaddeed sababta loo diyaarinaya waxay tahay isticdaadan liramadaan si ayna maalin ramadaana aysan inoo dhaafin ayaa loo diyaarinaya marka bishii hore haddaad ogaatid maalintay dhalatay ilaa maalintay bilaabatay tan dambe sahal bay noqonaysaa sababta keentayna maxay tahay waayo nebigu wuxuu tilmaamay ummadda islaamka bishan qamariga ah ummadda islaamkaa tirsato inay sagaal iyo labaatanna ku dhammaato soddonna ku dhammaato marka bil sagaal iyo labaatan waa noqotaa bilna soddon waa noqotaa takuunu shahru bishu waxay noqotaa waxa weeye tiscatan wa cishriin inay noqoto sagaal iyo labaatan waa ku dhammaataa oo waatan ay yidhaahdaan soomaaliduba way garanayaan oo bilna sagaal iyo labaatan waa ku dhammaataa bilna soddon buuxa waa iyaga yidhahdo soddon bay noqotaa tan kalena tooman iyo waxbay yidhahdaan calaa kulli xaal marka bishu soddonna waa ku dhammaataa sagaalaatanna ku dhammaataa waa xadiis saxiixa oo waxa weye nebiga calayhi salaatu wassalaam laga wariyo bukhaari iyo kulli warinayaan ma aha sida gaalada maalin ay iska qorteen leanna iyagu qamari dayaxa ma isticmaalaane waxay isticmaalaan qoraxda qoraxduna dee isma bedbedesho ee waxaa isbedela waa dayaxa sidaa daraaddeed ayaa nebigu wuxuu ina baray oo inagu waajibiyey in bishii shacbaan waxa weeye taariikhdeedii lala socdo oo lagu soomo aragti maaha qiyaas iyo xisaab lagu soomi mayo xadiidka cabdullaahi bni cumar wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi markuu ka hadlayey laa tuqadimuu ramadaan ha kala hormarinina bishii ramadaan bisiyaami yowmin aw yowmayn ha kala hormarinina oo waxa weeye ha kala horteginina bishii ramadaan maalin iyo maalin ama laba maalmood ha kala hormarinina marka waxaa la rabaa ilaa ay bishii dhalato inaan la soomin ilaa bishii ay dhalato inaan la soomin waxau yidhi laa tasuumuu xataa tarawu lhilaal ha soominina ilaa aad xidigii aragtaan hilaalkii ilaa bishii aad aragtaan hilaal waa bisha markay dhalato ilaa aad aragtaan walaa tufdiruu xataa tarawhu ilaa aad aragtaanna ha afurinina ay bishii ramadaan markaad soontaan ilaa ay bishii kala dhabato oo waxa weeye shawaal ha afurinina fa in gumma calaykum hadday daruurida ka qariso ood arki weydaan wuxuu yidhi faqdiruu lahu u qadara oo waxa weeye ay qiyaasa laakiin xadiidka abu hureyre caddeeyey oo waxa uu yidhi fa akmiluu ciddata shacbaana halaahiin oo bukhaari iyo warinaya xadiidka abu hureyre ayaa caddeeyey fa akmiluu ciddata shacbaana halaahiin oo waxa uu ahaa isaguna suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatih fain gumma calaykum faatimuu shacbaana halaahiin haddii bishii dhammaystira aragti ku afura aragtina ku sooma hadday daruuro idinka qariyaan ood arki weydaan oo qorraxdii ay waxa weeye qarsoonto oo jawigii oo dhan ay daruuro qabsadaan qamigu waxa weeye waa min alghaym waa mugdiga iyo waxa weeye in la arki waayo waxa aad markaas samaysaan soddonkii u dhammaystira bishii shacbaan oo waxaad ku talagashaan waxaad dhahdaan maanta soddon buuxa ka dhiga marka maalinta bide bishu soddon iyo kow ma noqote ee maalinta ku xigta waa soom oo waxa weeye ramadaanka bilaabanaya marka hadda waxay ku soo beegan tahay arbacada biriya ayaa la yidhi waa yowmu shaki maalinta khamiistana waa la hubaa oo waa ramadaan marka maalintaa khamiista oo maalintaas biriya oo arbacada ah waa la iska ilaalinayaa oo si fiican baa loo hubsanayaa caawa la raadinayaa oo wax walba iclaanka iyo kulli waa la sheegi doonaa waynu arki doonaa way iclaamiyaan dowladuhu laakiin waxa aynu la soomaynaa sidaa xadiidku tilmaamay qolyaha ku soomaya suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi aragtida qolada ku soonta ma la soomayno qolada cilmilfalaga ku soontaa sida turkida iyo bagastaaniyiinta iyo hindida iyo ku sooma aragtida waxa weeye qiyaas ku wada oo xisaabulfalaki isticmaala kuwaa qiyaastaa ma raacayno ee waxaynu raacaynaa beled kasta oo islaama oo ku sooma aragti haddii uu iclaamiyo waa la raacaya shardigu ma aha in dadka sida qaarkood ay u fahamsan yihiin inuu sacuudi keliya noqda maya ama uu beledkaaga keliya noqdo maya waa inaad ku soontaa cid alla ciddii muslimiina oo ictimaada oo aad ogtahay inay ictimaadaan aragtida saxiixa ah oo ru'yatulbasar ah marka suumuu liru'yati waa aragtida la arkayo ama xataa tarawl hilaal sida xadiidka uu yidhi marka ma bannaana in lagala hormaro maalin iyo laba maalmood laa tuqadimuu biramadaana siyaamu yowmin ow yowmayni ayuu nebiga calayhi salatu salaam bisawmi yowmin ow yowmayni ha kala hormarinina la yidhi oo waxa weeye ka daaye dadka qaar baa xorana ixtiyaadan waa iska sii soomayaa laba beri saddex beri waa lasii qabsanaya maya hal qof baa loo ogolaaday ilaa rajulan kaana yasuumu sawman falyasumhu waxaa loo ogolaaday ilaa qofkii awal matalan isniin iyo arbaca soomi jiray hadday kaga soo beeganto maalin buu soomi jiray maalinna waa afuri jiray yowmu shakiga hadduu kusoo beegmo maalintuu soomi jiray soonkiina aan weli la helin maalmaha noocaas oo kale laakiin iska ilaaliya oo waxa weeye aad iyo aad ha looga digtoonaado oo waxa weeye ha la kala saaro ayaa loo dalinayaa soonkii sunnaha ahaa iyo soonkii waajibka ahaa waxaana taas sii caddeeyey camaar ibni yaasir alsaxaabiyu اljaliil radia allahu canhu waxa uu yidhi man saama qofkii soomaa alyowm aladii yashuku fiihi annaas maalinta dadku ay shakiyayaan oo yowmu shakiga la yidhaahdo waxa uu yidhi faqad casaa abalqaasim abalqaasim waa kunyadii nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu caasiyey qofkaasi nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayuu caasiyey waa xadiid saxiixa oo waxa weeye maaragtay sugan imaamu tirmidi iyo keyrkiiba warinayaan sheekh albani iyo kullina saxiixinayaan culummada oo dhan haddaba haddii la yidhi aragtiha lagu soomo oo aynu aragno tolow aragtidaasi sida dadka qaarkood u fahmeen miyaa oo wuxuu ku leeyahay anigu ilaa tuuladayda aan jooga laga arko soomi mayo oo cid kale la soomi maya miyaa mise waa ka duwan tahay axaadiidta nabigaa inoo caddaynaya calayhi salaatu wassalaam nebigu markuu yidhi suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi uu saa inoogu waadixiyey ayuu waxa uu yidhi fa in gumma calaykum fa atimuu shacbaana talaatiin ka bacdiba waxa uu xadiidkaa ku sii daray fa in shahida shaahidaani muslimaani fa suumuu wa afdiruu haddii iidan bishii arag laakiin oo laydinka qariyoo daruura idinka qariyeen haddii laba qof oo muslimiina laba nin oo muslimiina oo qiraya shahaadatu tawxiid hadday arkaan ku sooma kuna afura imaamu axmed iyo tirmidi baa warinaya waana xadiis saxiixa alxaafid ibni xajar raximah llah talkhiis alxabiirka waxa weeye saxiix sheikh albani saxiix aljaamici ayuu ku saxiixinayaa waa xadiis saxiixa waxaa kale oo sugan waa xadiidka cabdullaahi bni cumar ayaa sii caddaynaya waxa uu leeyahay taraa annaasu lhilaala dadkii ayaa bishii ramadaan bay raadiyeen way arki waayeen waxaan koray gurigii xafsa waa walaashi oo gurigii nebiga xafsa binti cumar ayaan koray gurigeedii fa ra'aytu lhilaala bishii baan arkay fa akhbartu nebi sal slam nebigaan u sheegay fa saama wa amara bisiyaamihi maujeeda nebigu waa soomay dadkiina wuxuu amray inay soomaan imaam abu daawuud baa warinaya xadiis saxiixa halkaa marka khulaasatlqowl waxay noqotay waan ku soo khulaasaynaynaa kelmaddan gaaban kow horta inooma bannaana inaynu soonno maalinta la yidhaahdo yowmu shaki wax bannaan ma ah waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo waayo cisyaan baa ka dhalanaya iyo nebiga dariiqiisi in la khilaafo mana bannaana in nebiga la caasiyo taas waa qodobka koowaad maxaan samaynaynaa marka si aan uga baxno maalintaa yowmu shakiga aan maalin bishii soonna ina dhaafin maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa bishii soon baa la raadinaya oo dadkii bishii bay raadinayaan iclaanka waa lala soconayaa qofkii aan arki karin iclaankuu la soconayaa haddii lagu dhawaaqo haddii la waayo oo bishii ramadaan aynu weyno oo wax sheega la waayo waxaynu ka dhigaynaa biri inay soddon tahay markaa oo ma soomayno bishii waxaan leenaha waa soddon buuxo shacbaan baan ka dhigaynaa haddii ila nebigu wuxuu yidhi suumuu liru'yati ma aynu arag oo ummaddii o dhan waa arki weyday haddii la arko oo ummaddii qayb ka mida ay aragto ummadda islaamkaoo dhan waajib waxaa ku ah inay la soomaan oo aragtidaas ay arkeen dadka muslimiinta inay ku soomaan ayaa ummadda islaamka oo dhan meel kasta ay joogaan waajib ku ah ma aha sida dadka qaarkood moodeen anigu tuuladayda iyo agaarkayga keliyaan la soomayaa khilaafka lagu ibtileeyey looma baahna waxaa ha cunin akhilmuslim intaad khilaaf iyo shiddo isku mashquulisid iyo dad doonaya inay iyagu ummadda hoggaamiyaan khilaafkooda intaad dabageshid maalin ramadaan ayaan cunto lagu cunsiinin maalin ciidan ayaan cunto lagu cunsiinin iska ilaali ama yaan lagu soominin iyada oo ay tahay maalintii ciidda aad iyo aad isaga ilaali sidaa daraaddeed marka waxaa la rabaa ummadda islaamka inay u hoggaansanta axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi suumuu liru'yati afdiru liru'yati xal ma jira kale haddaad arki weyday ummadda aragtay baad la soomaysaa waayo waxauu yidhi fa in shahida shaahidaani muslimaani fa suumuu laba qof oo muslimiina hadday arkaan la soom baa lagu yidhi lama afur baa lagu yidhi ikhtiyaar kale melihi marka sidaa daraaddeed khulaasadu waxay noqonaysaa bishii ramadaan baynu raadinayna innaga oo koobayna oo tirinayna tii shacbaan haddii aynu aragno waa soomaynaa oo ay bishii sagaal iyo labaatan ku dhammaato waxayn leenahay kow bay noqotay bishii ramadaan shacbaanna waxay ku dhammaatay sagaal iyo labaatan hadday ku dhammaan weydo oo la waayo oo aynu arki weyno waxaynu ka dhigaynaa soddon buuxo ayaynu ka dhigaynaa soddon baynu kamilaynaa haddii la inoo sheegoo la yidhaahdo markhaanti baa la arkay oo caddeeya oo waddan waddamada islaamka ka mida ay iclaamiyaan laakiin bishardi inay yihiin kuwa ku dhaqma waxa weeye aragtida eh, dayaxa kuwa ku dhaqma oo bishii arkay hadday yihiin waa la soomaynaa sida aan tilmaanay hadda khaliijka iyo masar iyo soomaaliya iyo waxa weeye kulli waxay ku soomaan aragtida laakiin nimankaa turkida iyo eeshiyaanka iyo ayaa cilmilfalag ku sooma iyo xisaab oo hadduuba kuusii sheegayaa maalin heblo weeye uu ku odhanaya iyadoo lix bilood ka dhimantahay hadday rabto Mm. sidaas ayaynu ku soomaynaa meel kastoo aynu joognana ummadda islaamka waxaa la rabaa inay hal maalin wada soomaan hal maalinna wada afuraan alkhilaafu sharun sharkana isaga tagaan marka ha ku kadsoomin akhi dadka qaarkood ee waxa weeye bishaada si saxa u soon si saxana u afur cibaado weeye aad ilaahay ugu dhowaanaysid ilaahayna hayna waafajiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala silsiladuna waa socotaa qaybaheeda dambana eh, dib baan ka soo eh, diri doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilah rabbi alcaalamiin وبالله التوفيق